sabuuradii cootunka boqol iyo afartan iyo lixaad rabbiga ammaana naftayda ooy rabbiga ammaan intaan noolahay oo dhan rabbiga waan ammaani doonaa oo ammaan baan ilaahay ugu gabi doonaa intaan jiro oo dhan ha isku hallaynina amiirada iyo bini'aadmiga aan waxba caawin karin naftiisu way ka baxdaa oo wuxuu ku noqdaa dhulkiisii oo isla maalintaas ayaa fikirradiisu baaba'an waxaa faraxsan ninkii ay caawimaaddiisu tahay ilaaha reer yacquub oo rajadiisuna ay ku xidhan tahay rabbiga ilaahiisa oo sameeyey ceerka iyo dhulka iyo badda iyo waxyaalaha ku jira oo dhan oo runta dhowra weligiisba oo kuwa la dulmay u garsoora oo kuwa gaajaysanna qoodsiiya rabbigu maxaabiistuu furaa rabbigu indhuhuu u bixiyaa indhoolayaasha oo kuwa gotana rabbigaa toosiya oo kuwa xaqaana rabbigu waa jecel yahay rabbigu waa ilaaliya kuwa qariibka oo isagaa taageera agoonta iyo carmalada laakiinse jidka kuwa shar kale wuu qalluuciyaa rabbigu xukun buu haysan doonaa weligiis siyoonay ilaahaaga boqor ah tan iyo ab ka ab rabbiga ammaana